waa barnaamij ballaadhan oo ka kooban toddoba tiir wuxuu daba socdaa kii hore ee aanu samaynay laba kun iyo tobankii xisbiyada annaga ugu horreyna wax barnaamij dadka hor keena oo hirgeliya kii hore wixii aanu berigaa dadka heshiis kula galnay inay noogu codeeyaan waxaanu isleeahay boqolkiiba sagaashan waa fuliseen caqabadana waa nagu hor yimaadeen oo marka hawla galo waxaa ka soo baxaana lilo caqabadaha naga hor yimid waxaa ka mid ah tacliinta dugsiyada hoose bilaash baanu ka dhignay waxaa malaha iyagu ahaa inay labilaabmi doonaan markaa laakiin way afar laabmeen dugsiyadii fasladii baa nagu yaraaday macalimiintii baa nagu yaraatay xogay halkaa hoos dhaca ka yimid kaasixidiisii waa gallay waxyaalo badan oo kale oo caqabadaha ka yimid oo waxaa ka mid ah amniga gudaha weli waxaa jira dagaaladii laysku leynaya dhulka daaqsimeedka qabaa'ilka taas oo yaro u baahan in laga barta cashiro sidee loo yarayn karaa khilaafaadka soomaalida oo isku dishaadi jira biyo un baaba iskulaayan iyo daaq barkad baa la qoday la qodi maayo dhul baana laga degay degi maayo waxaan arkayoo kale ku jiraa dhallinyarta waxaan xasuustaa mid ka mid ah kudhigiidii ololaha ku gashay sanadkii hore labadii kun iyo tobankii doorashada udub way tegaysaa tahriiban walaa maanta dhallinyartii way tahriibaysa intii aad talada hayseen maanta maxay taransadeen idinku aaminayaan horta waa runtaada haldhagaasi waa jira haddana waa wadan haddana waxaan u wadan waar dalkaaga aamin oo aynu dalka shaqayna tahriib haddii aad macnaha dadka qaarkeed u fahmeen dowladdu inay dhallinyaroo dhan shaqaalayso waa khalad maanta casriga adduunka ugu shaqeeyo dowladihii shuuciga ahaa hanti wadaagga ahaa ee iyagu maamulka iyo dhaqaalaha dalka hayay ma jiraan dhaqaalaha dalka dadka haya maanta shirkada brivata ayaa haya dowladdu way kala hagtaa dalka laakiin hantidu waxaa ku jirtaa gacanta dadweynaha markaa anagu waxaanu rabnaa inaanu ku dhiirigelinno shirkadaha lacagta haya inay warshadihii abuuraan wixii lagu joogi lahaa iyagana shirkadina dee la ilaaliyo markaa hawshaasaa socota waana hawl culusoo muddo dheer socon doonta waxaa jira dareen bulshada dhex yaalla oo ah xisbiga kun iyo toddoba sanno dadka maamulayay oo dalka hogaaminayay waxa uu toddoba sanno qaban waayey ee maanta qabanaya waa maxay kulmiye ma dib buu dhalanaya halkaa u kala duwannayo toddoba sano waxa weyn baanu qabannay annagu waxaanu aragnaa in waxqabadkayga lagu dooranayo kulmiye maalan waxyaalaha la qabtay ee nationalka altaarka waxaa ka mid a derajada ciidamada derajada ciidamadu arrin saaran maaha waa arrin qaran dhis ah qiimaha ugu weyn beeladan saaree waxaa ka mid a lacagtii gembaarka ahayd ee laga bedelay burco waxaa ka mid a horumarka laga sameeyey dhinaca caafimaadka waxaa ilaa la lilaabay malaha boqolkiiba saddex boqol dhaqaalaha ku baxa caafimaadka maalan ilaa lixdankii ilaa iyo markii ceelashii biyooda laga qoray somalilan waxa ka badan kuwa toddoba sane uu qoday kulmiya la qoday baa ka jooga wadooyinka la dhisana waa saasoo kale waxaa ku xigta oo qorshaha ku jirta jabuuti borema ceergaabo baran iyo ceergaabo lascanood oo orre qorshadu leeyihin annagu markaa waxaanu leenahay hawshaasaanu qabannay waxaasna waa dhiman yihiin waayo aragna waanu u nahay sida loo xaliyo dhibaatooyinkaa markaa waxaanu qabnaa dib usoo dhalan mayno waxaanu nahay dad hawshii wada dadka qaar baa aaminsan sifaha ololaha saddexdii xisbigu gasheen ba inaanu qurux badnayn oo tusaale ahaan oo kale mararka qaar ay keeni karto in bulshada lafteeda ku qaybsanto oonay fahamsan in xisbiya loo tartamayo si kale inu arkaan kiina talada qabtaana caqabada ugu horraysu la kulmayaatay midayntii dadka iyo in loo sheego in la tartamayey ee aan xumo kale jirin maydin muuqataa dhibtaas may idlama arko ololo ka xasaasiyad yar oo ka xumad yaray inama soo marin dalmeella ka dhicin ololahan maanta xumadba ma leh buuqba ma leh xisbiyadu waa markay ugu deganaayeen xitaa doorashooyinkii horen soo galoo dhan baa ka kulnaa markaad bulsho qaybsan ma arko dadka tartamaya ee xisbiyada ka tartamaya uma tartamayaan lexejeclo iyo baawar aad heshi iyo adigu danayso anigu saanu arko anigu waxaan u tartamayaa oon qabaa kuwa kale la mid yihiin dalka waxu qabo markaa nin wax kordhinayaa in looga baqa dalka ma aha nabad baynu insha allah ku footayn nabad bay noogu hergeli dowlad cusub baa dhismi taana waynu la wada shaqayn inta badan africa waxaa la yidhaahdaa waxaa farta lagu godaa markay doorasho timaado xisbi xaakimka talada haya inteen leeg baad damaanad qaadsan haddaad xisbi xaakimka tihiin doorasho markay dhacdo inay noqoto mid daahfuran oo xor ah dee aan kuu saxo dowladdu doorashada ma hayso doorashada waxaa wada commishanka aadna wuu madax bannaanyay wixii qaladaadana isagaa saxa ilaa haddana cabashooyinka ka soo yeedha xisbigayada mucaaradka waxayna tahay waa wax la waa wax la maaran karo wakhtigii baa idaacaddii in badan si waay xaq baylayn inay saddexda xisbi idaacadda u sinaanaana waxaynu dhammaanteen isla galaynaa oo sharci ah inaan hantida qaranka lagu kaabeegarayn oo qofku xilka uu hayaana uu gaar yahay xisbigu taageerana ay gaar yihiin waxaynu ogolnahay in aan gaadiidka dowladda lagu ay dembi tahay marka waxyaalahan isku qabsanaa waa wax aada fudfudud oo la wasiix karo xaquna waxa weeye in saddexda xisbi u sinaadaan idaacadda hantida qaranka iyo sharciga xisbiga tartamaya waa inuu intuu sharcigu xoradiisa waa inuu helaa taa waa ku garab taageerna waanu ku taageerayna